salaamullaahi calaykum subax wanaagsan dhegeystayaal meelkastoo aad joogtaan kusoo dhowaada warka subax ee reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya qodobadaan idin hayna saakana waxaa ka mid a maleeshiya ka tirsan argagixisada al-shabaab oo lagu dilay dagaal xalay ka dhacay deegaanka boqaballe ee gobolka hiiraan ku dhex maray dadka deegaankii maleeshiyaadka argagixisada ee al-shabaab xaflad lagu soo dhoweynayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa lagu qabtay magaalada london ee dalka ingiriiska dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay sii wadaysay duqeynka ka dhanka ah maleeshiyaadka argagixisada ee al-shabaab howlgal lagu adkeynaya ammaanka ayaa laga bilaabay magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga gobolka bari dhismaha iskuul sare ayaa laga bilaabay degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe kaasi oo ay taageeraysa hay-adda qatar jarati
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
taasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobadii warkeenna kuwoodii ugu door koroona haatanna kusoo dhowaada warkeennii oo faahfaahsan maleeshiyaad ka tirsan argagixisada al-shabaab ayaa lagu dilay dagaal xalay deegaanka buqaballe ee gobolka hiiraan ku dhex maray dadka deegaanka iyo maleeshiyaadka argagixisada ee al-shabaab faahfaahinta warkaasi waxaa goordhow inoo soo diray waryaheena ibraahim maxamed geedi oo beledweyne nooga soo warama sida ay sheegeen qaar ka mid ah dadka deegaanka bu'a qable ee gobolkan hiiraan waxaa xalay fiidkii dagaal dhex maray maleeshiya xoladhaqata ah oo markaasi dadka deegaanka ka mid ahaa iyo markaasi maleeshiyada al-shabaab kadib markii ay damceen inay markaasi ka qaataan xoolo ay markaasi maleeshiyadu ay ku amreen inay bixiyaan dadkaasi inkastoo aan si dhab ah looga warhayn khasaaraha halkaasi ka dhashay balse dadka deegaanka ayaa waxaay sheegeen silsidah qof oo dhimasho iyo qof dhaawaca oo markaasi maleeshiyada ka mid ahaa ee deegaankaasi sheegeen waddooyinkii ugu dambeeyey maleeshiyada al-shabaab ayaa waxa ay amar ku soo rogeen dadka ku dhaqaana deegaano badan oo markaasi maleeshiyadu ay dadka shacabka ay ku dhibaateeyaan oo markaasi doonayaan inay ka qaadaan lacago iyo weliba qoryo sida ay sheegeen dadkaasina maadaama aysan awoodin waxa ay sheegeen inaysan awoodin waxaana taas bedelkeeda dadka qaar lagu sameeyey in markaasi la xero oo dagaalkaani markaasi uu qayb ka yahay iskoormaadkii maleeshiyada al-shabaab iyo weliba dadka deegaanka ku dhex maray iyo dadka deegaanka muddooyinka ugu dambeeyna cabasho xoog la arrintaasi ay ka qabeen iyadoo taasi ay jirta ayaa haddana dhinacyada kale waxaa howlgallo ka socda deegaano badan oo ka tirsan gobolkan hiiraan oo markaasi maleeshiyada looga saarayo ay wadaan ciidamada dowladda iyo kuwa amisom iyadoona howlgalladaasi si aad usoo dhaweeya dadka shacabka ah qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda oo ku sugan deegaanka degmada degmada bulabard ee gobolkan hiiraan iyo deegaanada hoos yimaado ayaa waxa ay sheegeen in markaasi dadka deegaanka looga baahan yahay inay la shaqeeyaan ciidamadaas nabadgelyada si markaasi suurtagal u noqoto ee si fudud maleeshiya markaasi halkaasi looga saaro ibraahim axmed geedi idii muqdisho beledweyn
abdulmaasinya wariyeyna ibraahim maxamed geede dowladda maraykankana waxay sheegtay inay sii wadayso duqeymaha ka dhanka maleeshiyaadka argagixisadii al-shabaab oo ay ka wado dalkan soomaaliya sugaal macalin maxamuud ayaa haatan stuudiya sideed ee redio muqdisho ila jooga sugaal
taliska ciidamada maraykanka ee afrika ayaa sheegay in duqeymo ay ka geysteen afartan iyo sideedii saac ee lasoo dhaafay deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose oo ay ku dileen shan iyo toban ka tirsan maleeshiyaadka ururka al-shabaab war qoraal ah oo taliska ka soo baxay ayaa lagu sheegay in duqeyn hore oo lixdii bishan februari ka dhacday meel ku dhow deegaanka beriire ay ku dileen kow iyo toban ka mid ah maleeshiyaadka al-shabaab talisku waxa uu sheegay in duqeyn kale oo toddobadii bishan iyana ka dhacday meel ku dhow deegaanka gandarshe ay ku dileen afar ka mid a maleeshiyaadka kooxda al-shabaab taliska maraykanka waxa uu intaasi ku daray in ay qiimeyntooda aysan ilaa iyo hadda muujineen in cid shacab ah ay duqeymahaasi wax ku noqdeen sida uu sheegay mojer general grid elson madaxa howlgalka africom duqeymaha ayaa qeyb ka ah dadaalo ay dowladda maraykanku ku taageereyso ciidamada soomaaliya iyo dagaalka ay kula jiraan al-shabaab dhanka kale sargaalka ugu sarreeya ciidamada maraykanka ee afrika ayaa sheegay in duqeymaha maraykanka oo keliya aanay guulo ka soo hoyn karin dagaalka lagula jiro al-shabaab haddii ciidamada soomaaliya aysan duur laxaad leh ka qaadanin taliska ciidamada maraykanka ee afrika generaal thomas woldeser oo shalay ka hadlayey ama guddiga aqalka sare ee sanadka maraykanka ka hor hadlayey ee arrimaha gaashaandhigga ayaa yidhi duqeymaha ma aha kuwo marka ugu dambeeya ka adkaan kara al-shabaab halka ugu dambeysa oo ay hawsha u taalo waa ciidanka qaranka ee soomaaliya oo looga baahan yahay inuu xoogeysto oo kordhiyo dadaaladiisa oo ugu qaato mas-uuliyad ka saaran ammaanka dalkooda ilaa iyo horaantii sanadka labakuntodobytobankii maraykanku waxa uu kordhiyey tirada duqeymaha ee uu ka geysanayo soomaaliya sanadka sida uu sheegay taliska africom shan iyo soddon duqeyn ayay fuliyeen sanadka labakuntodobytobankii sanadka labakunsideedtobankiina waxaa la kordhiyey duqeymaha oo intaa laga badiyey oo waxaa la fuliyey afartan iyo toddoba duqeyn halka sanadkan haatan socda ee laba kun sagaal iyo toban asina la fuliyey laba iyo toban duqeyn taasina waxa ay ku tusinaysaa in duqeymaha kooxda al-shabaab looga hortegayo marinada ama goobaha ay isku soo abaabulayaan si ay qaraxyo ugu abaabulaan ama uga geystaan shacabka dhexdiisa in kor loo qaaday duqeymihii ugu dambeeyey ayay fuliyeen ama ka fuliyeen ciidamada mareykanka iyo kuwa soomaaliyaba gobolada jubbada dhexe hiiraan iyo shabeellada hoose waxayna taasi ku tusinaysaa sare ukac inuu ku yimid goobaha lagu beegsanayo al-shabaab sheekey
aada maadsanyahay waryaheena sugaal macalin maxamuud howlgal lagu adkeynaya ammaanka ayaa laga bilaabay magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga gobolka bari xilli magaaladaasi toogasho lagu dilay maamulihii dekedda boosaaso ee shirkadda d b wold qeybteeda imaaraadka ee markaasi ka howlgalaysay magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga gobolka bari faahfaahin warkaasi ku saabsan waxaa inoo soo koobayay waryaheena yaxya cali faarax siddeed iyo afartankii saac ee lasoo dhaafay magaalada boosaaso waxaa ka socday howlgal ballaaran oo ciidamada amnigu ay halkaasi ka sameynayaan howlgalka ayaa ujeedkiisu yahay in la sugo ama la adkeeyo amniga magaalada boosaaso si looga hortago dhibaatooyin markale halkaasi ka dhaca saraakiisha ciidamada ammaanka ee gobolka bari waxa ay sheegeen in howlgallada la sameeyey siddeed iyo afartankii saac ee lasoo dhaafay lagu soo qabqabtay dad aad u fara badan kuwaas oo iminka ay ku socoto baaris haddii qaarkood lagu helana maxkamad la geyn doono kuwii dembiga lagu waayana la sii dayn doono saraakiishu waxa ay kaloo sheegeen in ay howlgalkaasi sii socon doonaan tan iyo inta laga xaqiijinayo ammaanka guud ee magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari asbuucii lasoo dhaafay ayay ahayd markii magaalada boosaaso nin hubaysan oo ka tirsan maleeshiyaadka argixisay al-shabaab uu toogasho ku dilay maamulihii dekedda magaalada boosaaso oo ah nin u dhashay dalkaasi malta saraakiisha ammaanku waxaa kaloo ay sheegeen in loo baahan yahay sugidda ammaanka ay ka qayb qaataan shacabku si looga adkaado cadowga kusoo dhex dhuumaalisanaya dadka waxaana sidoo kale ay intaasi ku dareen in loo baahan yahay in laga hortago wax kasta oo khatar ah oo u keeni kara amni darrada magaalada boosaaso dowlad goboleedka puntland ayaa sheegay in ay sii xoojinayaan guud ahaan ammaanka deegaanada dowlad goboleedka puntland gaar ahaan magaalada boosaaso oo dhowr mar oo hore ay ka dhaceen dilal soo laalaabtay
aada umaasee waryaheena yaxya cali faarax ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa waxaa xaflad loogu sameeyey xarunta london ee dalkaasi ingiriiska iyadoo munaasabadaasina ay ka qaybgaleen mas-uuliyiin kala gedisan faahfaahin warkaasi ku aadan waxaa inoo haya waryaheenna yaxye cali faarax mar kale wafda uu hogaaminayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed khadar oo habeen hore gaaray magaalada london ee dalka ingiriiska ayaa xalay munaasabad soo dhoweyna waxaa u sameeyey jaaliyadda soomaalida ee ku nool magaalada london ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo wafdigiisa ayaa warbixin ka siiyey jaaliyadda soomaaliyeed halka ay marayso xaaladda soomaaliya iyo sida looga baahan yahay in ay ka qayb qaataan dib u dhiska dalka soomaaliya jaaliyadda soomaaliyeed ee magaalada london ee dalka ingiriiska ayaa sheegay in ay si weyn ula socdaan horumarka ballaaran ee dowladda soomaaliya ku tallaabsatay labada sano oo ay jirto waxayna sheegeen in ay diyaar u yihiin in ay ka qayb qaataan dib u dhiska iyo horumarka dalka soomaaliya sidoo kale jaaliyaddu waxa ay dowladda soomaaliya uga mahad celiyeen dadaalka ay ugu jirto in dalka ay ku soo celiso nidaamkii iyo kala dambayntii ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa uga mahad celiyey jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkaasi ingiriiska gaar ahaan magaalada london soo dhoweynta ay u sameeyeen wafdiga ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa waxaa kasii horreeyey gudoomiyaha gobolka banaadir axmed duqa magaalada muqdisho oo halkaasi ku sugnaa waxaana lagu wadaa in sidoo kale ay kulamo la qaataan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ingiriiska
dhismaha iskuul sare ayaa laga bilaabay degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe kaasi oo ay ka taageerayso maamulka degmada ay ka taageerayso hay-adda qadar jaarati waafayn warkaasi ku aadan waxaa balcad inooga soo diray waryaheena maxamed aamin yabrow
gudoomiyaha degmada balcad iyo wasiir doolaha wasaaradda waxbarashada maamulka hirshabeelle ayaa si wadajira u dhagax dhigay mashruucan lagu dhisayo iskuul dugsi sare ah hay-adda qadar jaarati oo ka mid ah hay-adaha ka howlgala dalka ayaa fulinaysa mashruucan oo ka kooban iskuul dugsi hoose dhexe iyo sare ah ceelbiyood iyo masjid loogu talagalay inay ku dukadaan ardayda iyo barayaasha sida uu ku faahfaahinayo madaxa hay-adda qadar jaarati cabdinuur xaaji cali waxaa sharaf weyn inoo ah maanta annagoo ah qadar jaarati inaan dhagax dhigno mashruuc ballaaran oo ah markas mutacadid alkhadamaad oo iska kooban iskuul oo dugsi sare dugsi hoose dugsi dhexe isugu jiro iyo oo ka kooban laba iyo toban fasal iyo howl weyn oo ardayda shirarka iyo waxyaalaha degmada loogu baahda waxbarashada lagu qabto iyo masjid iyo ceel weyn waa multiburbus center waa xarun oo ujeeddo badan ah waay xaqiiqatan waxaa waaye mashaariicdan inta badan lama helo marka gobolkii helo waxaa waaye jaanis ayuu leeyahay marka waxay kutusinaysaa balcad dadkeeda inay diyaar u yihiin in wax loo qabto annagana cid kastoo diyaar ah in wax loo qabto waxaan diyaar unahay inaan wax u qaban insha allah xildhibaan xasan maxamed xaaji oo ka mid ah baarlamaanka hirshabeelle iyo brofesor maxamed xuseen xasan gacal oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa sidoo kale ka hadlay anigoo ku hadlaya magaca xildhibaanada hirshabeelle waxaa farxad weyn oo ah in maanta iskoolkii ilaa iyo lexdameeyadii ilaa iyo hadda burbursanaa oo aan itaal iyo maxaanku rahda xoog intaba u la'ayn inay naga saacido hay-adda qadar jaariji xaqiiqo melow looma soo marin juhdi badan sabar badan
ilaahay fadligiis waxaan ku guulaysanay in la helo in iskoolkii dibna loogu qalabeeyo oo naloo dhiso waxaan uga mahad celinaynaa hay-adda khadar khayriya dadaalkaas waxaa aad uga qayb qaatay maamulka iyo muxuu ahaa siyaasiyiinta degmada oo dhan waxgaradka aqoon-yahanada looma kala harin si loo helo gudoomiyaha degmada balcad qaasim cali nuur iyo wasiiru doolaha wasaaradda waxbarashada maamulka hirshabeelle abukar xasan abukar ayaa u mahad celiyey hay-adda qadar jaarati oo fulinaysa mashruucan ilaahi subxaana wa tacaala ayaa mahadaan leh marka labaad waxaan u mahad celiyaynaa hay-adda qadar jaarati ee aan ognahay mashruucan inta uu ku kacaayo iyo intay deegaankeenna soo yahay iyo baahida u qabno naga aqbalay noona soo degdegay codsigeennana ka soo jawaabay ayagana u mahad celiyaynaa waxaa kaloo u mahad celiyaa cid allaale ciddii ka qayb qaadatay waxaan rabnaa ayagana inaysan ku koobin inay isgoolkan keliya wax noogu qabtaane cisbitaal aan haysanin degmadan wax cisbitaal ay leedahay ma jiraan waxaan ka rabnaa inay garab weyn naga siiyaan ayadan dhinaca caafimaadka hadda waxaa nasiib wanaaga khadar jaarati oo ah hay-ad khayri ah inay noo garatay haddii aan nahay hirshabeelle gaar ahaan degmada balcad inay iskoolkan noo dhisto waxaan leenahay waa ku mahadsan tihiin anugu ka hadlaya guud ahaan maamulka hirshabeelle madaxweynaha waare iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaan leeyahay qadar jaarati waa ku mahadsan tihiin waxqabadka maxamed amiin yabarow warbaahinta qaranka soomaaliyeed degmada balcad gobolka shabeellada dhexe
yabarawaad uu mahadsan yahay dadka baahiyaha gacarka qaba ee aragga ayaa ku beeraya waxbarashada asaasiga taasi oo ka dhalatay wacyiga bulshada oo markaasi ku qiimeynaya baahiyadooda waryaheena inta badan arrimaha bulshada sida gaarka warbixinadiisa ugu eega muuse cismaan abtow ayaa warkan inoo faahfaahinaya
dadka araggala waxa ay ka mid yihiin bulshada soomaaliyeed inteeda kale waxa ayna la tacaalayaan nolosha sidii ay u maarayn lahaayeen xilliyadii hore waxa ay ahaayeen kuwa rajo la'aana dadka araggala oo ma jirin inay isku dayaan inay ka qayb qaataan goobaha waxbarashada sida iskuulaadka jaamacadaha iyo inay raadiyaan shaqooyin laakiin sannadahan dambe waxaa soo badanayay iskuulaad waxa ay ku bartaan dadka araggala gaar ahaan ardayda aragga naafada ka ah iskuulaad loogu talagalay in wax lagu baro ardayda baahiyaha gaarka qaba ee ka soo jeeda qoysaska danta yar ee aan awoodin inay iska bixiyaan kharashaadka iskuulaadka caadigaa araggu ma ahan oo keliya indhaha wax lagu arko laakiin waa qalbiga sidaasi daraaddeed waxaa wax aad u wanaagsan ah in ardayda aragga la ay hadda rajadooda dhinaca aqoonta iyo waxbarashada ay hiigsanayaan ayna soo badanayaan ardayda aragga naafada ka ah in ay sare u qaadaan garaadkooda aqoontooda si ay ula mid noqdaan dadka aragga leh dadka aragga la ayaa waagii hore waxa ay kala kulmi jireen bulshada fuquuq iyo ereyo aan ku fiicnayn in la dhaho sida camoole indhoole iyo in la liido laakiin bulshada soomaaliyeed waxa ay fahmeen in qofka aragga la iyo qofka indhaha aragga leh ay isku mid yihiin sababtoo ah waxaad arkaysaa qof arag qaba wax uusan qabsan karin uu qabanayo qof aan arag lahayn ardaydan aragga lah ee aan waxba ka arkin indhaha ayaa waxa ay wax ka bartaan iskuulaad si lacag la'aana wax loogu baro kuwaasi oo ay ka faa'iidaystaan arday fara badan oo indhoolo ah kuwaasi oo ku wanaagsan waxbarashada waxayna qaarkood ka baxayaan dugsida sare ee dalka qaarna waxa ay ka baxayaan jaamacadaha dalka iyagoo shaqooyin ka raadiya hay-adaha dowladda iyo hay-adaha kaleba halkan waa iskuulka waxbarashada ee indhoolayaasha alnuur oo si lacag la'aana wax ugu bartaan arday aragga naafada ka ah waa iskuul hoose dhexe waxaa wax ka barta arday ka kala yimid degmooyinka gobolka banaadir iyo qaar ka mida gobollada dalka kuwaasi oo aan lahayn wax arag ah waxaana uu leeyahay qaybo boodhin ah oo leh jiif iyo cunto oo loogu talagalay ardayda ka yimaada gobollada dalka waxaana maamula ee gacanta ku haya hay-adda hormuud foundation oo bixisa kharashaadka ku baxa iskuulka iyo mushaaraadka macallimiinta wax ka dhiga iskuulka waxa uu leeyahay gaadiid ka soo qaada guryahooda ardayda islamarkaana dib ugu celiya xilliyada rawaxaada guryahooda qaar ka mid a ardayda aragga naafada ka ah ee wax ka barta iskuulka indhoolayaasha ee alnuur ayaa ka hadlay waxa ay bartaan xamdi axmed maxamed dhigata dugsiga indhoolayaasha alnuur alnuur primary school waxaynu baranaa maadooyinka kala duwan ee dadka ay bartaan sida carabiga ingiriiska tarbiyada sayniska jugraafiga kemistry ol waa baranaa waa ku qanacsannahay iskuulkeenna waana ku faraxsannahay magacayga cabaas ibraahim aamin waxaan ka mid ahay ardada argala iskuulka indhoolayaasha alnuur wax ka barta maanta waxaan ahay galaaska lixaad walaahi galaaska lixaad ayaa maanta ahay maadooyin ayaan ku qaataa oo gaaraya todoba maado oo iskugu jira maadada cariwaya iyo sayniska iyo mawaadka iyo culuumta iyo iyo soomaaliga iyo xisaabta maamulaha shirkadda hormuud foundation ee gacanta ku haysa iskuulka indhoolayaasha alnuur cabdulaahi nuur cismaan ayaa ka warbixiyey iskuulka iyo waxa ay u qabtaan
iskuulkan waxaa gacanta ku haysa shirkadda isgaarsiinta buu telecom ayada ayaa sponsortay oo kafaalo qaaday bixisana dhammaan kharashaadka iskuulka ku baxaya
warkii subaxnimo aad ka maqlayseen radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya subaxnimadan waa egeynta waxaana warka idinla socodsiinayey anigoo ah cabdirasaaq sheekh ibraahim sheekaye intaynu warkan ku lamid ku kulmi doonno sheekayada laamaan allah